aad baan ugu faraxsannahay isbeddelka dalka soomaaliya ku yimid ee dowlad cusub oo shacabku aad iyo aad u taageersan yahay ay ka dhalatay aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynay haddana soo dhoweynayna soo dhoweyntu ma waxay noqonaysaa in hirka shacabka maadaama dowladdan ay shacab badan ay taageereen inta xiisaha shacabka uu ka kacayo kadibna idinkuna hawlihiina bilaabaysaan mise waa soo dhoweyn oo aad rabtaan inaa ilaa meesha ugu dambeysa aad dowladda aad taageertaan sidaa aad ogtahaba shacab walba ee soomaaliya ka mid ah maamul baa u dhisan oo maamuladii hoos yimaadaan marka markay maamuladii soo dhoweeyaan unbaana shacabkii soo dhoweynaya marka annaka shacabkeenna iyo maamulkeennu si wada jira ayaanu soo dhoweynay si wada jira ayaanu taageernay waxaana rajaynaynaa in dowladdii federaalka ahayd oo tagtay wixii hagardaama iyo dhibaataha gobollada dhexe ku hayday in ay ka soo kaban doonaan dowladda federaalka ah cusubina ay noqon doonto beej cusub oo soomaaliya oo dhan u bilowday gaar ahaana gobollada dhexe si gaara ugu sii bilowday hagardaamada dowladdii hore maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahaa inay shacabka gobollada dhexe kala qaybqaybisay in ay iyadu wax ay raalli ka tahay oo ay maamulku sheegayda ka samaysay oo haddana dastuurkii ee soomaaliya ay qoratay aan wax muwaafaqa aan ka haysan oo aysan dastuurka uusan yani maalanba uusan qiraynin oo dastuurka aan ka mid ahayn gobol iyo bar in ay yidhaahdo ay tiraahdo dowladdu maamulaan ka sameeyey waa hagardaamada gobollada dhexe ay ku samayday wey maamulada kaleeta lama qabaan maamulkan iyadu gacan kurnimis daraaddeed ay wadatay hadafkeedana ay rabtay inay ka hesho ayay gobol iyo bar waxay ku tiri waa maamul maamul goboleeda dastuurkana wuxuu qorayaa labalaba gobol iyo wixii ka badan ayuu qorayaa marka gobollada dhexe inay kala jarjarto haddana sii nuqsaamido waxa weeye hagardaamada ay u geysatay ka mid tahay inay sidaa u samaydo haddana shacabkii aysan dib heshiisiin aysan u samaynin ay kala jarjartay asagii in ay haddana ka xayirtay mucaawanaadka oo gobollada ay ku ciqaabtay aad iyo aad marka waxyaabaha hagardaamada ay u geysatay aaday u badan yihiin laakiin waa ka koreen hadeertaan ilahay idimarka markaa ka hadlaysa hagardaamada oo inuu maamulka hal gobol i bar u yaho kale idinku maamulkiinu ilaa intuu ka taliyaa macnaha waxaa aaminsantihin m saddex gobol inay maamulka gobollada dhexe ay yihiin ha maamulka gobollada dhexe waa saddex gobol oo ka kooban yahay meelo saddexda gobol ka mid ah oo aan maamulka si aada uusan u kontarooleynin ammaankeeda waa jira laakiin saddex gobol oo ka mid yahay waa mudug galguduud iyo hiiraan ayuu ka taliyaa maamulka gobollada dhexe meelaha uusan ka talinna biidni illaahi alkariim oo al-shabaab haysto inay ka saaraanay diyaar u yihiin mudug oo kaleeto magaalada ee gaalkacyo laba maamul laba geesay u kala baxdaa waxa weeye biidni illaahi alkariim madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa wuxuu ku dhawaaqa caleemasaarkiisi in uu wej cusub beej cusub u furhayo nabadgelyo uu ka dhalinayo shacabka walaalaha ah oo weliya aabbaya abtiya walaal isu ah in walaalo laga wada dhigo madaxweynaha ayaa ballan qaaday soomaalidu soomaalidu mudan madaxweyne qaab deegaanku qabaa'ilay ku degan tahay hadda nidaamka federaalka soomaaliyana in badanoo ka mida uu ka hirgalay gobolka hiiraan wuxuu raac ka tirsan yahay maamulka hiirshabeelle jawahara looga taliyaa mudugna inteeda kale ilaa hadda galmudug naftigeeda ma maamusho oo puntland looga taliyaa marka dowladdan cusub hadda idinku waxaad ka rabtaan miya in saddexdaas gobol ay maamulka gobolada dhexe u bixiso ay idinkuna madax ka noqotaan markaas hagardaamadu ay dhammaanaysaa intaas keliya ku heshiin kartaan miya maye haddaanba madax ka nahaba waxalla wixii hagardaamaha iyo hore u dhacana waa dhammaadeen maamulka gobolada dhexana sida aan kuu sheegay oo shacabka gobolada dhexe oo isku waafaqay inta aan kuu sheego ka kooban yahay meelo aan maamulku weli gacanta si buuxda ugu haynin waa jiraan waxaana rajaynaynaa gacantooda si buuxda inuu u geli doono sidaasaan rajaynaynaa galguduud qayb ka mid hadda cadaado maamulka galmudugaa jooga ka taliya ilaa kaalkacyo oo qeybta galmudug xigta waamula ahlu sunna awood kuma laha hiiraan dadka degan iyaguna waxay go-aansadeen in ay maamulka hiirshabeelle ay ka mid noqdaan wayna ku qanacsan yihiin marka idinku caburin inaad ku maamulaysaan intaas waxay ka dambeeya
idaacadaha uunba caburiyo maahane shacabka gobollada dhexe waxa waaye si kifaaxa uunbay maamulka u samaysteen maamulka gobollada dhexaaba wuxuu ka kooban yahay galmudug iyo xebiye xeeb iyo ahlu sunna ayuu ka qaybsayacniu kala baxaa marka saddexdii qaybooda ku midooba meesha meelaha aad tilmaamaydoo dhanna saddexdii qaybood baa isaga yimid marka waa ku midoobeen sidaasayna u samaysteen inna ha la ekaatee waxa wax caburinhaya dowladdii federaalka ay ahayd waad ogeed beledweyne wax alla wixii yani ay dhibaatahay ka wadeen waxba ugama suurtagelin beledweyne laakiin idinka ledi kama rabo soo maamudane waxna kaaba joognaba hiiraan hiiraan Maamulka gobolka dowladda ka gobol- taliya oo- gobolka hiiraan soo ma taqaanin ma taqaan xuduudihiisa ma taqaan xagee baa xuduuda u ah gobolka hiiraan waa wen yahay hadda idinku waxa waxa laga yaaba inaad joogtaan matabaan inta kale dad kale degan annagu degmooyinka aan hayn degmaanka degmooyinka aan hayno waxaa ka mida matabaana ka mida gerijir baa ka mida qodqod baa ka mida inta xuduudda hoosta baada beergadidaa ka mida mata intaas aa sheegteen marka een, soo lama dhihi karo een, een, adu beeshaada keliya degan intaas waxay kuu soo raaca ma la dhihi karo ma la dhihi karo waxaa degan beled weyne ilaa gaalkacyo soomaaliya baa degan soomaaliya shakhsi aan deganayna kuma jiro maamulladoo dhammana qabiil maahan ee maamullada sida idaacadaha waxaa u dhigee shacabka soomaaliyeed waa isku milan yahay horay dowladdii hore ee dhacday ee maxamed siyaad barre sidaasay isugu dhex jireen haddana sidaasay isugu dhex jiraan waxyaabaha ay ka gudbeen qabiilka ayaa ka mida gobollada dhexe ayagoo hal gaari wada saaranay shabaab iska xoreeyeen saasayna u midoobeen dowladda dhexe hadda day idiin soo gudbiso in aad maamulka galmudug dhismihiisa aad qayb ka qaadataan oo qaabka hadda uu u dhisan yahayna ee, aad ku ahaataan maamul Een, iyaguna hagardaamadii kuwa hore la mid noqonaan oo xiriirka u jaraysaan miya maya maamulka galmudug adaanku weydiinaya xagee buu ka jiraa Een, xarun ku meel gaar hadda waxaa u ah cadaado caasimadiisana dhuusamareeb waa ma cadaadu xukumaa hadda cadaado annakan hoos timaada laakiin cadaadad doorashooyinka dalka ka dhacay hadda oo xildhibaanaha lagu soo doortay madaxweynihiyaa deganaa madaxweyne ku-xigeenaha jo baarlamaanka shirarka ku qabsanaya marka ta- talintu marka idinka aad talisaan noocay noqonaysa ma- maxay noqon kartaa dalka doorashadiisa muqdishay ka dhacday xildhibaanaha lagu soo doortay Eh, dalka doorashadiisu muqdishay ka dhacday xildhibaanada dhuusamareeb iyo gaalkacyo iyo kulli ee cadaado ayagoo ka wada yimid ee dhuusamareeb fadhiyaan dowladda dowlad goboleedka gobollada dhexeyna ka mid yihiin waana samaysan yihiin tirada soddonka xildhibaan ka mid ahayd ee oo cadaado lagu soo doortay oo federaalka hadda ka mid ah cadaado laguma dooran miya Ee, tirada federaalka aad sheegay aad aad sheegayso aad leedahay cadaadaha lagu doortay waxa waaye waa wixii gacan ku rimiska ahayo dowladda ay wadata wey ha laakiin awoodda maamulkay ku tusaysaa soomaaliya galmudug ee meesha ka jira annaka maamulkeennuna waa ka jiraa magaalada cadaado maamulkeennu degmooyinka hoos yimaadayna ka mid tahay si qarsoodiga ku joogaa miya maya si si waadixay ku joogaan oo maxaa ka qabataan Ab- amnigan sugnaa oo cadaadaha sugtaan waa sugnaa cadaado laakiin eh, ciidamo uu maamulka galmudug uu leeyahay xaruntooda degan yihiin ayagaa maamulo ilaa kaakacyo aada sidee idinku ku joogtaan qofku soo aada sidee ladiin aaminaya inaad cadaado joogtaan Ma- waxa waa jiraan ciidamo ajnabiyu waa joogaan oo ciidamada jabuuti baa jooga ee ciidamada soomaaliya oo jooga gobolkood waxa waaye waxay ka tirsanayeen koob iyo labaatanaadii ka tirsan intee xarun idin ah cadaado marka laga hadlayo xarun halkee idin ah oo aada degantihiin oo Dee maga- dowladiin magaalada cadaado ciidamada ciidamadii baa jooga saldhigyada ciidamada oo amniga sugahaya shacabka waad ogtahay dabaaldega markii laga samaynahayo sida ay u midaysan yihiin maamulka gobolada dhexe ugu midaysan yahay waad garanaysaa marka magaalada o dhan aad iska xisaabsanaysaan soo mudan Xisaab- maamulkayba hoos timaadaa oo ciddii ahaataba dee idinka idin raacsan yihin miya maamulkayba hoos timaadaa Een, muqdisho hadda maxaa u timaadeen Muqti- muqdisho waxaan u nimid caleemansaarka madaxweynaha dowladda federaalka
kulamaa yeelateen adiga madaxweynaha maxaa ka wada hadasheen
ee soomaaliya qadiyooyinkooda horumarkeeda ayaan ka wada hadalna
oo maxaa ka mid ahaa qadiyadahaas aad ka wada hadasheen amniga soomaaliya sidii loo soo celin lahaa horumarka soomaaliya sida la isaga kaashan lahaa sidaas ayaa ka mid ahayd idinku qeybaa ka maamushaan dalka ee, qeybtaasaa aa ka- aa kala hadasheen miya mise dalkao dhan aa ka wada hadla dalkoo dhan baan ka wada hadal Ma- midi kala hadlay idinkii galmudug ma ka hadlay ma kala hadlay arrinta galmudug maya
adon kuma soo qaadeen maya anna kuma soo qaadin maxaa u gudbisa adigu inuu sameeyo madaxweynaha soomaaliya beejka cusub oo u furmay waqtigii ee, dowladda federaalka oo hadda joogta ay dhalatay faraxa siday ugu faraxday in soomaaliya si wada jira wax loogu qabto oo horumarkeeda laga wada shaqeeyo maamulladoo dhamma laga shaqeeyo si ay isugu xirmi lahaayeen sidii waddanka looga daa- looga yacni saari lahaa al-shabaab kuwii afkaartooda laga bixi karo dhaqan celin in loo sameeyo wixii afkaarta aan laga bixi karin iyakana ee ibaadinta shacabka maalan baycni oo baabi'inta shacabka kaliya u taaganna in shacabka gacantooda maalanba laga saaro oo shacabka laga difaaco ciidamadii soomaaliya la soo celiyo oo quwaddii soomaaliya ay noolaato waxyaabahaasaan si fiican uga wada hadal hadda adigu ma aaminsan tahay in calaamasaarkii madaxweynaha aad ka qayb gashay oo inaad uga qayb gashay ka madaxweynaha maamulka gobolada dhexoo kale oo cod kale isa kugu matelin deegaanada maamulka gobolada dhexe anaaba matalhayaba madaxweyne ku-xigeenkaa jooga galmudug asagana ka qayb gale hadda wax kaleeto madaxweynaha joogaba madaxweyneyaalka gobolada maamul goboleedyada waa joogeen laakiin gobolada dhexe madaxweynuhu anuu ah anaabna madaxweyne ku-xigeenkana maadaama madaxweynihii u xanuunsanaa kuwa aad sameydeen adinku hadduu jiro kolley ma garanay anugu
dowladdu waxay aqoonsan tahay maamulka galmudug hadda dowladdan dhexe imaatay oo madaxweyne cabdullahi farmaajo maxamed cabdullahi farmaajo uu ka yahay xildhibaanadii doortay waxaa soo doortay maamul oo galmudug ka tirsan xildhibaano ka yimid marka kuu muuqataa marka in dowladda ay dafiri karto maamulkaas hore u jiro xildhibaano madaxweynaha isagaba doortay inay diidi karaan
iyadaa la weydiin karaa taas laakiin adigu
anna kumaba aanan aqoonsaneyn maamulka gobolada dhexe maamulaan ahayn oo gobolada dhexe ka jira ma aqoonsaneyn iscasilaadii cabdikariin xuseen guule see u aragtaa
iscasilaadiisa ninkii madaxda ka dhigay markuu tago hadda asaguna raacay haddana waxaan waa soo dhoweynayaa inuu hagardaamadii iyo wixii inta laga haro ou shacabka gobolada dhexe oo maamulka gobolada dhexe hoos yimaada fardi ka mida inuu noqdo waa soo dhoweyneynaa waxaana u rajeynaynaa caafimaad galmudug horumar u rajeeye xaalado caafimaadonu sheegay inuu isku casilay in jiritaankii galmudug haddana baarlamaanka galmudug waxaa isku diyaarinaya in ay madaxweyne cusub ay doortaan muddo soddon cosho gudahood adigu misu sharaxaysaa madaxweynaha galmudug
galmudug horta idaacadaha idin baray adinka oo afkiinaa ku celcelinhaya laakiin waa jeclaan lahaa inaad aad saasoo kaleeto u barataan dowlad goboleedka gobolada dhexe waxqabadkiisa aad sheegtaan oo faafisaan marka haddaan ahay madaxweynaha dowlad goboleedka gobolada dhexe marka gobolada dhexena maamul aan anaku aqoonsannahay maamulka puntland baa xagga naga xiga somalilan xagga naga xigtay halkana deris waxaan ka nahay soomaali galbeed maamulka koonfur galbeed ayaan deris ka nahay mudan madaxweyne mudug oo dhan in ay dowladdaada hoos tagtaa sheegtay oo taa macnaheed waxay noqonaysaa in puntland dhul iyaduna ay leedahay in aada sheeganaysa adiga puntland isqabashaa meeshaas ka imaanaysa hir shabeelle oo gobolka hiiraan iyadoo sheegato caasimad hadda u ah jowharna adigaa sheegtay isla gudihii gobolada dhexena galmudugaa samaysan waa diidantihiin marka soo maamulkiina ma noqonayo in qolo meel loo raaca inaysan jirin oo waxaa rabtaan in wax kalea la kala garanaya
dowladdii hadda tagtay uu madaxweynaha ka ahaa xasan sheekh unbaa meel loo raaca aan la oqoon laakiin annaka meelna loo raaca aan naqaana rog baan degannahay waxa weeye ciidamadeenna iyo maamulkeenna ka shaqeeya amnigeedaa sugan maamulada deriska nala ana wax inaha la ekaatee dhibah oo naga dhex jiraa ma jiraan marka dowladdii hagardaamada waday iyo maamuladeedii wixii waa israaceen maamulka deriskeenna iyo annaka wada shaqayn wanaagsanaa naga dhexayda isjacaylaa naga dhexeeya shacabkuna waa isi soo dhoweeya amnigay iska kaashanaa marka dowladdii hagardaamada waa tagtay dadkeediina waa la tagtay waxaan rajaynayaa bej cusub inuu bilowdo hadda haddaa mar aad dhahday in mudug adiga aa maamushid sidee marka maamulka puntland aad daris wanaag u wadanasa hadda galmudug oo jirtaba ay kaalkacyo ka wada talilayihiin maamulkeennu wuxuu ka kooban yahaan ku yidhi saddexdaas gobol oo ka kooban yahay meelaa uusan maamulku gacanta si dhaba ugu haynin oo uusan amnigeeda iyo kontaroolin waa jiraama ku yiri ee kuma aana dhihin meel hebla si buuxdaan u haynaa meesha hal meel ku adaa oon bacabirta maahane meelaha aan sida buuxda gacanta ugu laakiin ka maamul ahaan inaad meelahaas aad u talisaan idinka aad federaalka soomaaliya aad ku matashaan deegaanada saddexdaas gobolaa rabtaan sooma ha saddexda gobol baa annaka kumatalin kumatalina soo soo dhibaatooyinkan ma jiraan marka dhibaatooyinka waa xallin dowladda federaalka aan la rabaa inay nala xalliso oo nagu garab siido waa xalinaynaa biidni illaahi ilkariim wax alla wixii hagardaamadii ay ka tageen dowladdii hore tanaa haddii aladna islaaxinaysa annaguna awal baanba u taagnaynba hadda marka muddadii aad maamuleyseen maxaa horumaroo la taaban karaa aad ka qabateen midka ay ku naaloonayaan gobolada dhexaad deertaan oo amni iyo horumar xagga tacliimta xagga amniga xagga caafimaadka xagga horumarka ijtimaaciga waxyaabahaas oo dhan aad baa maamulku wuxuu ka qabta waxaan rajaynaynaa dowladdii dadka islaamka dadka yani shacabka soomaaliyeed ay soo dhoweeyeen maadaama ay dhalatay annakuna aan soo dhoweyna shacabkeenuna soo dhoweeyey horumar baan rajaynaynaa hadda kadib in ay shacabka gobolada dhex gaaraan oo ku tilaabsadaan taasaan rajaynayna nidaamkan marka federaalka had dadka dalka ka hirgalay halkee kaga jirtaan hadda idinka waqtigan hadda la joogo
Eh, waxaan kaga jirnaa eh, gobolada dhexe
laakiin ladima aqoonsana oo maamul inaad maamul federaal ka tirsan aad tihiin Eh, haddaan nala aqoonsanin maba nimaadneenba
waxaa laydinku martiqaaday in in aad tihiin eh, kooxda ahlu sunna oo goboladaas ka taliya awood leh eh, saas darteed keliya laydinku casuumay oo laakiin sharciyaddii maamul goboleedyada ay leeyihiin oo kale ma lihiin dalkuna eh, qey- ni- nidaamkan hadda lasoo maray doorashada ku timid eh, madalaa ka soo qayb qaadatay madashana dadaa ku matalaya marka wixii waxaasoo dhan lasoo sameynaya hadda meel cidla lagama bilaabi karo lamana diidi karo idinkuna taas hadda raalli kama tihin marka soo ifafaalaha oo isku dhaca dowladda cusub hadda soo idiima muuqo Eh, waa midda wariyaalka u muuq- waa midda wariyaalka u muuqata sida adigoo kaleeto Eh, sida saxda ah oo aan wa- uga soo qayb galnay caleemasaarka madaxweynaha waa inaan nahay maamulka gobolada dhexe inaan nahay aniguna aan madaxweynahoodii ahay martiqaadkana madaxweynuhu noogu fidiyey marka sida wanaagsan oo madaxweynuhu arinta u hagahayana annaguna waa ku gacan siinaynaa wixii fadqalallahu wariyaalku ay abuuraan ayakaa mid kale bayacni ay ku noqonaysaa maahane shacabka soomaaliyeed ee gobolada dhexe degani dowladda federaalka aad bay ula shaqaynayaan waana soo dhoweeyeen hagardaamadii iyo dhibkii dowladdii federaalka aheed oo tagta ay ku haydana maanta waxaan rajaynaynaa inay ka raaxaysteen ayadii baa tagtay shacabkii gobolada dhexe iyo maamulkoodiina waa joogaan wax dhibaho inaha le ekata hadda hayana ma jiraan isbeddelkan cusub ee hadda dhacay ee, madaxweyne maxamed cabdulla farmaajo hadduu idiin soo jeediyo iyo dowladdiisu inaad eh, maadaama madaxweynihii uu iscasilay hadda madaxweyne cusub la dooranayo ay soomaaliduna ay qabaa'il yihiin oo dadka deegaankuna ay xildhibaanadu kulli ay qeyb ka- ka soo wada xusheen in aad tartankaas aad gashaan saamigii ahlu sunno u qalmayna laga siiyo deegaanka tartankaasna ay galaan intaasna aad ku qanacdaan haddii uu dowladda idiin soo jeediso maxaa ku jawaabaysaa Eh, madaxweynaha iscasilay adaaba sheegaya anigu horta ma ogi madaxweyne iscasilay adaan hadda kaa baranaya marka meeshii uu iska casilay madaxweynuhu eh, adaa dadka u faahfaahinaya Een, madaxweynuhu wuxuu iska casilay maamulka galmudug xarunku meel gaar u ah cadaado oo dadkuna ay ay wada ogyihiin dowladda dhexena mm, sistamka madaxweyne hadda uu ku yimidna qeyb ka soo qaatay haddii marka uu idiin soo jeediyo madaxweynaha maxaa uga jawaabaysan waxay ahaataba
madaxweynaha dalka soomaaliya iyo federaalka maamul goboleedyadu asagay hoos yimaadaan dowladda federaalka ay hoos yimaadaan wada shaqaynaana ka dhexayda si kastoo wada shaqayntaasi ay nuugu hormaraysana waa hormarinaynaa Ee, had- haddii wada shaqaynta ay ku xirnaato inaad galmudug aad aqbashaan ma aqbalaysaan horena uma ana aqbalin haddeerna ma aqbalin
keliya waxaa ku aqbalaysaan madaxweynaha waxaa waaye inaad maamulka gobolada dhexe oo saddexdaas gobol la aqoonsada keliya miya Ah, waxaan ku aqbalaynaa shacabka gobolada dhexe inay aayahooda ka tashadaan laguna gacan siiyo dowladda federaalka ku gacan siiyo isku meelna ay u jeestaan oo cadowgooda shabaab oo ag taagan ay iska wada difaacaan qayb badan oo idinkayda ka mid ahaa oo aan qarsooneen oo dadka goboladaas degana ku qanacsan inay galmudug yihiin inay ka tirsan yihiin oo ilaa dhowr iyo siddeetan xildhibaan da- oo dad deegaankaas degan ku qanacsan wasiiraa jira madaxweyne ku-xigeen intaba maamulkaasi ku qanacsan yihiin marka dadkaas ayaguna qanaacadooda haddii laga tago tiina la sameeyo soo weli kala qaybsanaanta ma jirayso ayaka weydii hadda waxay ugu qanceen anugu ma kuwaas ka mid maaha haa laakiin deegaanka ay ka mid yihiin sooma dadka inaa u talisid aad rabtid waaye oo- oo- waa qa- waa- waa- waa ayaguna qancinaynaa.
ra'yigaasii qabaan in ay maamulkaas ay yihiin Waa maxaa qancinaynaa.
intee laisugu imaan karaa is leedahay marka waxaa laysugu imaan karaa maamulkooda inay gees ka raacaan waana qancinaynaa ayaguna waxay aaminsan yihiin inay maamulkooda gees ah ka raacdaan marka intaan baa la kala taagnaana maya Hal waa kale- si- sida aad aamin- sida aad aaminsan tahay way adugu maya nin shiiqaa tahay oo wax bartay dalka u naxaaya een, deegaano oo soomaalidu ba haddii aaminsan tahay haddii ay degto eh, dhibka uu yaraanayo xalna la heli karo marka suuragal ma tahay marka inaad tanaasushid oo oo- oo maamulkaas dhisan aad dhinac ka raaci si adoo u turaaya dadka deegaanadaas degan Ee, maamul dhisanoo adigu aad dhista hadduu jiro hadde kaliga ma- shacabka soomaaliya shacabka gobolada dhexe maaha shacabka gobolada dhexe waa tashadeen galmudug iyo ximiye xeeb iyo ahlu sunna iyagoo ka koobanay dowladda gobolada dhexe dhisteen waana u taagantaho ma ka dumin wax maamulaho gobolada dhexe ka dhacay ama madaxweyne uu iska casilan ma ogin annaku Ee, shacabka gobolada dhexe horumarkooda iyo wadajirkooda iyo walaaltinimadooda waa midda aan u taagannahay waxaana rajaynaynaa hadda kabacdi isku meel inay yacni eh, uga duulaan shabaab wixii fadqalalada ku wadana dowladdii federaalka aheed oo hadda tagtay inay raacaan aan rajaynayna dowladdii tagtay dowlad oo soomaaliya ka talinaysa ahay haddii madmadow uu jirayna dee waxaa muuqatay in ay dowladda ay la tacaamulayeen idinku marka in xiriirkii aad dowladdii hore aa u jarteen iyo aadamaa u jeedisaan marka laga soo tago soo suuragal ma tahay marka inaad garwaaqsan kartaan in wax un si meesha nidaam uga dhasho maamul oo dadka ku wada qanacsan yihiin in maamulkaas galmudug iyo ahlu sunno isku biiray awood leh ee meesha ay ka dhismaan waaba isku biiraan hore isku biiraanba maamulka galmudug iyo ahlu sunna iyo xibihii ceeb waaba isku biiraanba dowlad goboleedka gobolada dhexaana ka soo baxay marka taas waa midaad hadda ka hor fidinayseen oo idaacadaha ka sheegaydeen waxaa arabta tiraahdaa in kunta kaduuban fa kunta kuuran haddaad beenlow tahay xosiislow ahaabaadaysi warkaagay warkii hore aysa isu beenin marka adinkaaba hore u faafi jiray galmudug iyo ahlu sunno iyo xibiya xeeb inay isku biireen dowlad goboleedka gobolada dhexaa ka soo aad baxay.
umaadsan tahay annaga xogta waxa aragnaa inta badan sheegnaa beentuna isar nooma ah ahlu sunno dhexdeeda waxaa la yidhi qaybsanaana jirta oo oo wadajirka markii laga soo tago in aragt la kala aragti duwan yahay oo suuragal ay tahay in dadka qaar ay xafiisyo madaxweyne ee xilal ka rabaan dowladda dhexe marka taas cabsi ma ka qabtaan
maya dowladda dhexe ee maamulka gobolada dhexe si buuxda ayuu ula shaqaynhayaa biidni illaahi alkariim ahlu sunna waljamaaca iyadoo midaysan ayay maamulka gobolada dhexe wax ka dhistay haddana waxa weeye maamulkii gobolada dhexe gobolada dhexe ka jira waxaan rajaynaynaa dowladda federaalka ahina si buuxda inay maamulkaas ula shaqaydo ayaan rajaynaynaa horumarna gobolada dhexe laga gaaro Een, sufa ka waran magaca sufa maamulka sufa in laydinkugu yeero
ee, waa haddaanba kaa maqlaaba maxaa la yidhaha sufo dadka deegaanada oo degan magacaasi u yaqaanaan magaca ma jira miya maba maqlin ba dakor adiga adiga adiga awadiyahan ka maqlay aada u mahadsantahay marka marka laga hadlo gargaarka aad gaarsiisaan een, een, deegaanada galmudug la gaar- oo la gaarsiiyo maamulka aad ka talisaan maamulka gobolada dhexe waxaa la sheegay in cadaadis la saaro dadka gargaarka gaarsiiya arrimahaas eh, maamulkiina
Ee, waxaas waqtigoodii waa dhammaaday dowladdii federaalka aheed oo tagtay ee cadaadiska waxa saaray marka waqtigeedii waa dhammaaday haddana waa u furan yihin hay-adahoo dhan waa u furan yihin horena gogla aan u dhignay waa u gogla xaarnay waa ummadda waa quudinayeen waa u gargaarayeen iyagoon il dheg jalaqo siinaynin maamulkii dowladdii federaalka aheed hore haddeerna si wanaagsan ay ugu faraxsan yihiin waxaana rajaynaynaa shacabka gobolada dhexe waxalla wixii gargaaray u baahdaan xagga ilaahay iyo xag yacni muxsiniinta kulli waa u furan yihin markaan ilaahay aan ka rajaynaynaa dhan walbaba futuuxaad inuu ka siiyo marka waa u furan yihiin hay-adaha gargaarka een, sheekh maxamed shaakir dad badan oo gobolada dhex degan waxay aada uga cawdaan in caburin dadka deegaanka lagu hayo maamulka uu ka taliyo adigu madaxweynaha ka tahay gobolada dhexe caburintaas
Ee, maamulka gobolada dhexe waxa uu caburiya oo keliya waa shabaab shabaab oo caburiya shabaabna deegaamada waa ka taara shabaabkii deegaamada laga saara haddii meelo kale inta ka hadlna waana la caburiyo ay yidhaahdaan haddee waa runa waa caburina kuwaas kuwana waa laynay kuwana waa waa waa naga carareen waa naga baxsadeen kuwii naga baxsadaa meelahaas ka hadlahaya laakiin shacabka gobolada dhexe markay muqdisho imaadaan oo ay halkan yimaadaan waa shallaayaan oo waxay dhahaan dariiq waa mari weyno guriga haddaan ka baxno rabo ma soo nabad noqaan isdhahnaa ilaaha nabadaana siiya iyakoo ax- alxamdulilaahi lahay soo noqdaan marka wax caburina iyo wax dhibaata inaha la-akatay kama jiraan laakiin marmar waxaa samaysaana la yidhi cidda aad maadaama shabaab aad la dagaalaysaan wixii kale oo a- fahmi weysaan ama a- ka shakisaanna waa ku dartaan sooma maya wixii laga shakiyo waa laga shaki baxaa bas keliya
dad badan oo deegaanka oo gargaar gaarsiinayo la xiraa jiro oo lacago lagu sii daayo arrimahaas wax ma kala socotaan maya waxaa kala socda lama arko
maamulka adigu madaxweynaha ka tahay waxaa la sheegay inuu kala qaybiyey een, odayaasha deegaanka oo odayaal idinku aad aad samayseen ah, ay jiraan arrintaas soo caqabad iyo iyo iyo iyo burbur iyo in dadku ay isdagaalaan soo kama shaqaynayso mudan madaxweyne maya odayaal odayaalka deegaanku waa odayaalka maamulka gobolada dhexe wey odayaalka maamulka gobolada dhexena waa kuwii maamulka gobolada dhexe dhidibada wax uga taagay marka waaba hormareenba horumaray gaareen halkan waa aragto maqrib walba oda nabadoona la dilaa madaxa laga toogtaa marka kaas haddaad u daqanaysaan kuwa u daqada kuwaasi nabadgelya ku joogaano sanseeriyaalkay bannaanka inta ku xirtaan maqribki ayaa habeenkii salaada salaatuleylka ay dukadaan marka kuwaasi waa xamdinada laakiin nicmada noocaas oo dhan oo kalaay xaasidnimo waa leedahay adinku marka dadka inaad wax eh, bartaan mathalaba wixii nicmaha niqmo aad ugu bedeshada maaha